bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan wararka idinkugu haynana waxaa ka mid ah wakiilada ismaamul goboleedka wajeer oo ka hadlay miisaaniyad ay shalay gelinkii dambe ansixiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay inay ka go-an tahay sidii dalka uga dhici lahayd doorasho xor ah oo lagu wada qanacsan yahay iyo howlgalka mareykanka ee qaaradda afrika oo faahfaahin ka bixiyey duqeymo ay shalay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo arbacada taariikhdana waxay ku beegan tahay labaatan iyo shanta bisha sideedaad ee agas labada kun iyo labaatan iyo kow qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada wakiilada laga soo doortay deegaanada hoose ee ismaamulka wajeer ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay miisaaniyad sanadeedka labada kun koob iyo labaatan iyo labaiyo labaatan oo ay ansixiyeen gelinkii dambe ee shalay tallaabadaasi ayay qaadeen kadib banaanbaxyo ay dhigeen shacabka iyo ururada rayadka oo dalbanayay in la tixgeliya codsiyadoodu ay ka mid tahay qandaraasleyda in la siiyo lacagaha ka maqan qaar ka mida wakiilada golaha hoose ee ismaamul goboleedka wajeer ayaa warbaahinta la hadlay
magacdheer kashay wuxuu leeyahay in aad baajetka mari oo maaragtay afarta sano oo lasoo dhaafay horumarkii aan hagaajinay aan hadana gadaal ugu noqonay siyaasad darteed baajetkii waa maray hase haatee xaqi la rabay ma marin baajetka program bes dhamaahen itemize dhamaahen vegas ahay maanta baajetkaan marinay meel aasmara iyo meeshaad u socda assemblyga ma aqaana marka waxaan leeyahay reewajeer waxaa idiin maqan madaxa anaga waa ka hor imaadsanahay baajetkan si cad aan ugu hor imaadsanahay baahida wajeer oonka wajeer heer rafaadka wajeer ka jira maanta kama jira marka waxaan leeyahay reewajeer meel aad joogtaanba waa idinla jiraa taas haatee anaga beri baan ka ahay waxay la maray meeshaa laga maray beri aan magacaydu waa cusmaan mukhtaar labaanka laga soo doortay arbijaan war wajeer west bajetka ayaa la maray bajetkan waa wax sharci ah oo mar walba la mariyo gaafanay soo gala ku soo galan baa la mariyaa bajetka asemberiga iskale shacabka dadweynaha iskale maanta waxaa maaragtay aan u aragnaa suxun dad siyaasi ah oo shacabka reewajirin loo sheegaayo maadhomaandhoo la kaceel leeyahay shacabkii maaragtay maalin walba ay asemberiga hortooriyeen ninka soo dirina ee duroofad foga ka fiirsanaayo hoos raba inay shacabka maalin walba lagu ciyaaro shacabka waxaan u sheegaynaa dad ay soo doorteen dad soo doorteen waa ay shaqeeyeen arrintooda waayna meel mariyeen in la isticmaalin ayaan codsanaya saas ogtihiin dowladdii hore wax loo bixi waxay ahayd xogahoo inuu ma aragtay borojitaal aan la qabanin ayaa la bixi borojitaalka ayaa ka ahana waa in audit aas imaado oo maarata soo xaqiiqeeyo projectan lama qabanin iyo lama qabanin si idan waqtigaa laga gaarway bajedaa loo reebay sablamentary wax laha lagu keenaa maalinta la xaqiiqiya inay jiraan umagaan haddaad lso ay awarkaas wadaagtad factitious project ay yihiin raalliaas ka ahanaysaa bajed luumahayo wabilahi tawfiiq magacayda waa axmed ismaaciil m c ga qorob xaraar maanta waxaa la mariyay bajetkii financial year bajetkaas aniga waxaan isleehay dhan weyn oo dadweyne kuma jirto maadaama waxaan aragnay bajetka inuu lamsam wax lagu badan yahay buul uu iska yahay uu bajetka ahayn bajetkii dadweynaha loogu talagalay hadda oo kale abaaro fara badan ayaa jirta waxaa loo baahan doonaa watotaraakin waxaa loo baahan doonaa biyo oo dadka baadiyaha iyo meel walba jooga loo geeya department of water watotaraakin waxaa la geeyey keliya sagaashan iyo sideed milyan keliya la geeyey while irrigation iyo waxyaala oo hadda maantaan maaragtay wajeer hadda xilligan la joogo dan weyn ahayn la geliyey lacag siddeetan iyo siddeed milyana saddex boqol iyo lixdan milyan la geliyey agriculture oo oona weli veterinary aan u badnayn oo u badan agriculture oo ogtahayn ree wajeer beeraley ma nihin oo webina ma mara laakiin wixii wixii loo boojad garayn kara ama loo qoondayn kara waa wax yar markaan ka hadalnayna dhisaynta voice aan ka qaadanay waana nagula diiday waa nagala batay laakiin waxaan ogaanay in bajetkan oo bajetkii dadweynaha saxdahay uuse aheen oo dan kale oo gaar oo shakhsiyad laga leeyahay marka annagana waa nagala bartay laakiin bajetka waan diidnay waan diidnay baarlamaanka waxaan isugu imaadnay inaan ka doodno bajetkii maalmihii aan soo dhaafnay komitida iyo sidoo kale executiveka ay soo meelmariyeen bajetka maanta la mariyey daliilna waa laga sheegtay faa'iidooyinna waa uu leeyahay waxaan rabaa in la kala bixiyo ugu horreynta bajetkana la falanqeeyo meeshii bajetka lagu dheelaysan yahayna la sheego meeshii uu faa'iido ku leeyahayna la sheego ugu horreyntii arrinta pending biilka m c s waa ku kala qaybsanaayeen inta ugu badan waxa ay codsadeen in la kala bixiyo items laga dhigo laakiin haddana markii la isdhex qaaday maxaa la dhahaa baajetka sidii wahaa lagu dhaafay waxyaabaha baajetka ku jiro oo faa'iidada leh laakiin aan laga dhawaajinayo waxaa ka mid ah department waterga departmentka wasaaradda biyaha waxaa loo qoondiyey lacag gaaraysa saddex iyo toban milyan baajetka oo idil wasaaradda water loogu talagalay waa hal bilyan hal bilyan labaatan iyo afar milyan iyo lixdan iyo kow kun boqol iyo labaatan iyo afar
madaxtooyada dalka looga arimiyey state house ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweynaha dalka uhuru kenyaata uu wadahadal la yeeshay dhigiisa dalkaasi zambiya hakenda jalima oo shalay loo dhaariyey xilkiisa madaxweyne kenyaata ayaa ka mid a ilaa iyo toban hogaamiyaal ah oo ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee zambiya labada mas-uul ayaa diirada saaray sida wadahadal waa labada labada hogaamiyaha ayaa waxa ay diiradda ku saareen wadahadaladooda sida ay isaga kaashan karaan arrimaha dhaqaalaha madaxweyne kenyaata ayaa dhigiisa zambiya u xaqiijiyay in kenya ay ka go-an tahay inay si dhow ula shaqeyso maamulka cusub ee wadankaasi madaxweynaha ayaa intaa ku daray in lagu dadaali doono sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinacyada kala duwan ee ka dhexeeya dowladaha kenya iyo sidoo kale zambiya
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo shir gudoomiye kulan u dhexeeya golaha wadatashiga qaranka doorashooyinka iyo wakiilada beesha caalamka u jooga soomaaliya ayaa shirkaasi waxaa looga hadlay dardargelinta geedi socodka doorashooyinka iyo waa daadejinta dhaqaalaha farsamo ee saaxiibada caalamka kaga aadan hanaanka doorashooyinka soomaaliya kulanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay horumarada laga sameeyey hanaanka doorashada uu dalka soomaaliya galay maadaama la dejiyey habraacyada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo muhiimada uu amnigu u leeyahay arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xusay sida ay kaga go-an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho laysku raacsan yahay si nabadoon ku dhacda cid kasta oo tabasho qabtana laga qancin doono si hanaanka doorashooyinku u noqdaan mid dhammaan dhinacyada siyaasadu ay raalli ka wadayihiin wakiilada beesha caalamka ayaa ra-iisul wasaaraha ku bogaadiyey kaalintiisa hogaamineed ee horseeday horumarka iyo isfahamka ay ku socdaan arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey qodobada ugu muhiimsan ee kulankan looga hadlay
waxaa maanta shir isugu yimid golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kana kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana kulan ay la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay maanta ballansanaayeen waxaa ugu horrayn diiradda ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulanka furay uu saaray ahamiyadda ay leedahay kulankan iyo sida ay muhiim u tahay in beesha caalamku ay qayb ka qaadato hirgelinta doorashada marka ay timaado arrimaha amniga waxaa uu ku adkeeyey in ciidamada amisom ay qayb libaaxle ka qaataan la dagaalanka argagixisada iyo carqaladaha ay ku doonayaan inay doorashada ku carqaladeeyaan waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiim tahay in dhammaan dowlad goboleedyada iyo ciidamada amniga iyo amisom ba ay iska kaashadaan ee la dagaalanka al-shabaab waxaa dhanka kale uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo hirgelinta doorashooyinka waxa uu sheegay in ay dhaqaalo la-aanteed aanan waxba la wadi karin waxa uu sheegay qayb ka mid a dhaqaalihii ay ballan qaadeen bulshada caalamku laakiin in badan dhaqaalahaasi ka mida ay dhiman tahay loona baahan yahay in doorashadaasi si ay u qabsoonto xilligeedii ay laga maarmaan tahay in bulshada caalamku ay ku yaboohaan lacag si doorashadaasi loo hirgeliyo taasoo haddii aanan la helin ay caqabad weyn ku imaan karto hirgelintii doorashada sidoo kale ra-iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay arrimaha u qabsoomay ee doorashaka iyo horumarka laga gaaray waxa uu ka hadlay arrimaha gobolka gadad iyo arrinta dib ushisiinteeda oo meel fiican maraysa waxa uu ka hadlay arrinta gobolka hiiraan oo uu sheegay inuu isaga shakhsiyan maaragtay arrintaasi u istaagi doono waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in ay laga maarmaan tahay in doorashadan ay ku dhacdaa si wakhtigeedii ah wuxuu sheegay dhinacyada kala duwan inay la hadleen inay la hadleen guddiyada doorashooyinka inay la fadhiisteen midowga musharaxiinta uu filayo kulamadaasna inay sii socon doonaan wax weyn ay ka soo bixi doonaan waxa uu sheegay in dhinaca haweenka qoondadooda marka ay timaadana ee dhammaan madaxweynayaashii sidoo kale meesha ka hadlay iyo isagaba waxay adkeeyeen inay qoondada xil iska saari doonaan
ciidamada booliiska maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan oo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyey xaafadaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug howlgallada ayaa ciidamadu waxa ay ku baarayeen gaadiidka iyo guryaha qaar waxaana saraakiishu ay sheegeen in howlgalladaasi ahaayeen amniga kuwa lagu xaqiijinaya maadaama magaalada gaalkacyo ay kamid tahay goobaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashooyinka baarlamaanka federaalk soomaaliya golihiisa shacabka saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska magaalada gaalkacyo waxay sheegeen in howlgalka lagu qabqabtay dad lagu tuhmeeyay inay kamid yihiin kuwa falalka amni darada ka geysta gudaha magaaladaasi sidoo kale waxay tilmaameen saraakiishu in howlgalladan ay sii wadi doonaan ilaa inta laga xaqiijinayo amniga magaalada gaalkacyo iyo deegaanada kale ee hoos yimaada oo dhowr mar weeraro iyo dilal ay ka geysteen al-shabaab magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay kamid tahay goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya qeybta ka imaaneysa deegaanada maamulka galmudug waxaana si weyn loo adkeeyey magaaladaasi amnigeeda howlgallada xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa kusoo aadayay xilli waa berigii hore ee shalay deegaan waa dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab ay weerar ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku qaadeen magaalada camaara oo ka tirsan gobolka mudug halkaasi oo dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidamada xooga soomaaliya iyo xubnihii al-shabaab ee weerarka soo qaaday dhanka kale war-saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidamada mareykanka ee kusugan qaaradda afrika ee africom ayaa waxaa lagu faahfaahiyey duqeymo dhinaca cirka ah oo mareykanku ay ka fuliyeen deegaanada gobolka mudug qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya labaatan iyo afartii bishan agoosto oo shalay ku beegneed ay duqeymo dhinaca cirkaa ka fuliyeen deegaanka camaara ee gobolka mudug halkaasi oo shalay weerar khasaare geystay ee al-shabaab ku qaadeen weerarkaasi ayaa mareykanku waxay ku sheegeen inay qiimeynayaan khasaaraha kasoo gaaray al-shabaab islamarkaana ay ogyihiin in aysan waxba ku noqon dad rayad ah sidoo kalena ay sii wadi doonaan duqeymaha dhinaca cirka ah waa duqeyntii saddexaad oo diyaaradaha mareykanka ay ka geystaan gudaha deegaanada maamulka galmudug muddo laba bilood gudahooda kadib markii halkaasi ay ciidamada xooga soomaaliya daraawiishta maamulka galmudug iyo maleeshiyaadka deegaanka oo iskaashanaya ay ka bilaabeen guluf dagaal oo al-shabaab looga saarayo deegaano badan oo gobolka mudug ka tirsan oo ay gacanta ku hayaan ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka mareykanka joe baiden ayaa waxa uu sheegay in la dardargelinayo qorshaha xukuumadda washington ee ku aadan inay ugu dambeyn kow iyo soddonka bishan sideedaad ciidamadeeda kala baxdo dalka afghanistan mr baiden ayaa waxa uu xusay in howlaha daadgureynta diblomaasiyiinta mareykanka iyo shacabka kale ee isaga tegaya dalkaasi ay si habsami leh ku socdaan hase ahaatee si cad uma aanu sheegin in la kordhinayo muddada kama dambaysta ah iyo in kale waxa uu tilmaamay in arinkan uu ku guuleystay waa arinkan oo lagu guuleysto ay ku xiran tahay wadashaqeynta ay ka helaan hogaamiyaasha maamulka haya ee taalibaan tani ayaa imaaneysa iyadoo kooxda taalibaan ay mareykanka ku wargelisay inuu cawaaqib xumo la kulmi doono haddii ciidamadiisu koow iyo soddonka bishan kadib ay kusii sugnaadaan gudaha dalka afghanistan